Madarasada Daarusalaam ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay in ka badan labaatan iyo shan arday oo isugu jira danyar iyo agoon. Ardaydan oo kasoo jeeda qoysas danyar ayaa iska bixi waayay qarashaadkii waxbarashada. Shucayb Cabdiqaadir Cismaan maamulaha madarasada Daarusalaam ayaa raadiyo Beerulo uga waramay ardayda heshay fursadaha waxbarasho.
Wallaahi madarasada waxyaabaha madaaris kale ugu duwanta waxaa ka mid ah bees u go-an ma jiro oo arday lagu celiyo ama waxlaas dowsan soo dhaafi karin hanaga tala dhahay ma jiro yacnii ardayga la keeno nocuu yahay lagu qaabilaa hadduu xitaa ou yidhaahdo waalidka oo ardayga keenayo tallaabo ma qaadi karo oo waxba yani xaqa macalimiinta wax ma ka bixi karo ou yidhahdo tabar ay hayso sidiisaa lagu qaadaa oo gadaal looma cesho marka yani taasaa ka mid ah arday wax la-aan lagu celinayo ma jirto marka saas darteeda qofka daruufada iyo xaaladda uu ku sugan yahay laguma cielo waan ku qaabilnaa nocuu yahay insha allah ma jiraan arday danyar iyo agoon oo aad siiseen fursado waxbarasho bilaash ah haa way jiraan arday agooman u badanba waa jiraan ilaa iyo labaatan iyo shan arday oo agoon ah waa jiraan wax iska danyarna way jiraan oo ayaga inkastoo aysan badnayn oo shan iyo toban iyo meelaas iska dhan yihiin weliba hadda meesha ay cusub tahay ardayda aaba guud ahaan iska yar tahay marka way jiraan oo agoomankan gaar ahaaneeda si gaar ahaaneed ahmiyadda loo saaraho meel oo lagu xanaaneyn gaar ah jira xitaa cunadooda aan qaabilnaa wallaahi way jiraan wayna u badan yihiin ba hadda xaafadda aan joogno way u badan yihiin oo waxba ay inay awoodi waayeen ay jirto saas darteeda intii oo aan la tali karna waan la talinaa waana ka qaabilnaa gadaal uma celinna waa daruuftooda iyo xoogaa wax la-aanta ma lagu celiyo insha allah ardayda aad sheegtay aad siiseen fursadaha waxbarasho bilaashka qaab noocay idinku soo kala gaareen wallaahi saddex nooc ay nagu soo kala gaareen qayb agoon ahaan ay noogu imaadeen oo yacni waalidba aan lahayn aabba aan lahayn macnaha iyo qayb waalidkooda u joogaan waxbana ma haystaano waxba ma haystaano oo eber waaba zero ah iyo qayb wax way haystaan laakiin xadkii oo madaaris laga qaadayay ama loo baahnaa ma gaarsiisna marka saddexdaas ay u qaybsamaan saddexdoodana siday yihiinaan ku qaabilnay qaar ka mid a ardayda heshay fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliyey maamulka madarasada daarusalaam ee magaalada beledweyn armada cabdu madarasada daarusalaam dhigtaa qur-aanka hoose aab aga bartaa tartankan maxaa golo waa toban juus macalinka macalinkii oo macalinaha qur-aanka fiifican soo bari fiificanaa waxaa lii baraa macalinkii oo macal shacayb ah fiicanona waxaa ii baraa qur-aanka heer inaan ku jaaraa rajeynaa magaceedu waa cabdulaahi cabdixasan waxaa dhigta dugsiya daarusalaam waxaa ka mid ah ardada meesha wax ka barto waxaa bartaa qur-aanka waxaanu maalcelinayaa macalinkeena shuceyb sheekh cabdiqaadir oo maalcelinayaa si fiicanna wax u barto qur-aankiina ilaa ii fududeeyo waana ku faraxsanayo mahadsan inaa wax barto xarumaha waxbarashada ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helo arday danyar ah